maalmihii ugu dambeeyey waxaa isi soo tarayay walaaca xooggan oo laga qabo qaabka loo soo xulayo xubnaha baarlamaanka cusub waxaana jira eedo cusub oo ka dhana odayaasha dhaqanka oo lagu tuhmayay inay mas-uuliyaddii loo egmaday ku tagrifaleen iyagoo laaluush ka qaadanaya xubnaha doonaya inay ka mid noqdaan baarlamaanka balse baaritaano ay samaysay v o eda ayaa sidoo kale lagu ogaaday inay jiraan eedo badan oo la xiriira eex ay sameeyeen odayaasha dhaqanka qaarkood iyadoo loo arki karo inay iska hor keeni karto arrintaasi mas-uuliyadda loo egmada odayaasha dhaqanka iyo danaha gaarka ah magacaabista xubnaha cusub ee baarlamaanka qaarkood waxa ay abuuraysaa shaki ballaaran ugu yaraan mid ka mida odayaasha dhaqanka ayaa magacaabay adeerkii laba kale waxaa la sheegay inay magacaabeen dad ay ehelo dhow yihiin halka mid kalena lagu eedeeyey inuu is-hortaag ku sameeyey magacaabista qof dumara haruun macruuf ayaa warbixintan nooga diyaaraya amuurtaasi aan ku horrayno beesha jiido xubno ka tirsan beeshaas oo la soo xidhiira idaacadda voice of america ayaa eedayn u jeediyey suldaanka beesha suldaan warsame suldaan ibraahim suldaan caliyow waxayna ku eedeeyeen inuu eex sameeyey kadib markii uu gudbiyey magaca saalim caliyow ibrow oo ah adeerkiis waraysi uu idaacadda siiyey suldaan warsame waxa uu ku difaacay tallaabada uu qaaday jawaabteed waxay tahay horta tolka waa tol jiido la yidhaahdo waa digil marfle kadib digil kadibna jiido tolka waxaa jirto waxay leeyihiin saddex kuraas ah saddexdaas kuraas tolka ay leeyihiin waxaa loo kala qeybshaa laba lafood oo toolka u kala baxaan iyo kursi reer suldaan ah oo soo jiray weligeed boqolkii sano oo lasoo dhaafay oo xilligii talyaaniga ilaa ay hadda jireen weligees jiray marka tolka reer suldaan waxaa la sameeyaa mar kasta qof ka socdo reer suldaan oo matala ayaa kursigaas ku fadhiista taasna waxay ahayd saalim caliyo ibrow waa nin reer suldaan ah kursigii reer suldaan ayaa waxay usoo doorteen inuu asiga u matalo taasna waxay ahayd ilaa iyo boqolkii sano lasoo dhaafay way jirtay saldanada reer caliyo ibra waa la yidhaahdaa dhulka dhoowey ilaa haddana ka taliso marka dadka dacwoonaya kolley ma garanaayo haddii ay yihiin dadkaas dad reer caliyo ibra ah waa dad iska dulmi wato haddii ay yihiin dad kaloo jiida waa dad aan xildhibaano aanan qualified u ahayn marka waxaan umalaynaya su-aasha kaaligi waan umalaynaya wa waa gartay marka laakiin way way jirtaa in aad magac ahaan gudbisay saalim caliyo ibrow inuu xildhibaanada ku biiro saalim caliw ibrow waa nin oo well educated oo b c ah qualified oo ah waana nin jiida xaq buuna u leeyahay inuu kursiga ku fadhiisto dastuurkana ma sheegayo ma dhahayo ma qori kartid qof adeerkaa ah ama waalidkaaga dastuurka horta kuma qorna haddana kaaga sii daran waa nin reer suldaan ah kursiga reer suldaan buu ku fadhiyaa wa garta wa waana adeerkaa waana adeerkayga exactly wa gartay kursigan yaa horey ugu fadhiyey saalim caliw asaa kursiga hore ugu fadhiyey wuxuuna ahaa deputy prime minister wuxuu ahaa minister of finance oo dawladda caligeedi wuxuuna ahaa nin ka mid ahaa dowladihii maaragtay oo waddanka badbaadiyeynu ku jiray mid ka mid a hogaamiyaasha haweenkae ugu caansan baarlamaanka uu xilligiisu sii dhammaanayo ayaa iyaduna eedayn culus dusha uga tuurtay hoggaanka dhaqanka ee beesheeda caashe axmed cabdalla waxay sheegtay in suldaan siciid suldaan cabdisalaam suldaan maxamuud cali shire uu ka eexday xubno ay iyadu ka mid tahay kursiga koowaad wuxuu ku qoray siciid daahir bootaan oo ah ilma abti laba jeer bay ilma abti isu yihiin surdaanka laba jeer bay ilma abti mid walba midka kale eedadiisaa dhashay islamarkaana waxay kala qabaan laba gabdhood oo walaalaha bay kala qabaan waana mister business baa isugu jira waa bartinaris marka cadaaladdaradaas oo kale inay ka dhacday meel kasta oo maxaa la yidhaahdo soomaaliya la iskuma hayo sidaa darteed baarlamanka soomaaliya lama dhihi karo maxaa la yidhahda waa baarlaman ee waaxdooya family baarlaman weeye waxaannu helnay laba telefoon oo uu leeyahay suldaan siciid suldaan cabdisalaam si aannu wax uga weydiinno eedeymaha loo soo jeediyey hase yeeshee midkoodna lama qaban telefoonnadaas xubin kale oo ka mida odayaasha ugu caansan beelaha digil iyo mirifle malaaq xasan cumarow xasan ayaa isna canaan weyn ah uga timid siyaasiyiinta beeshiisa oo ku eedeeyey inuu eex sameeyey nuur aadan nuur waa mid ka mid a xildhibaanada ololaha adag ugu jiray inay ku soo laabtaan baarlamaankan laakiin sida uu sheegay uu malaaqu albaabka ka xirtay fursadna uusan u siinin inuu sharaxo sababta ugu qalmo in mar kale loo soo magacaabo baarlamaanka odaygan wuxuu diiday shaanis inuu beesha siiyo inay la qistaan ilbaanku markaas kadib wuxuu ku leeyahay askara uu dhigtay wuxuu yidhi beesha tahriir la yidhaahdo ima soo geli karaan si kasta la yeelay uu naga diiday markii loo taga nin u taga wuxuu leeyahy beeshii waxay diiday inay heshiiso war inuu iskaan yeeday oo aan wada fadhiisnay hal maalin maalahaas maalmo kamid ah soonaa lagu jiraa ma aysan dhexin marka wuxuu leeyahay aniga mataqaana labadaan aan qortay meesha rabtaan ka baxa eedayntaasi lamida waxay ka timid xildhibaan cabdulaahi maxamed idiris lesto oo isna ku eedeeyey malaaq xasan cumarow inuu dhagaha ka furaystay oo uusan fursad u siinin inuu la kulmo dibna ugu magacaabo baarlamaanka markaan u tagnay siyaasi iyo aqoon-yahana iyo kaaba qabiiladii iyo afar iyo tobankii halhalka qof beesha usoo xushay oo asagana dikasyoon intuu qoray laga saxiixay oo yidhi afar iyo tobankaana ay la talinayaan oo saxiixiisii lahaayo intaba waa inkiray wuxuu yidhi ordaya raadiyaha ka dhegaysta waxa uu muujiyey inuusan ka rajo qabin inuu dib ugu soo laabto baarlamaankan maanta beeshaynana beel xarin baa la yidhaahdaa shaatigaduuda ugu weyn uga ugana wada weynaa beesha ninka labaad oo oo ruugcadaw ah aniga waaye maba weyn karaba haddaan waayana waxba kama qabi weliba odagayna waxaan u geeyey waxaan dhahay hataa haddaadan na soo celinayn anaga dad anaga kale kaa siina aan siina ilaa hadeerna waan leeyahay intaan hor istaagay ah ilaahay wuxuu ogyahay ku nebi culmaaudiin idad u watay waxaan dhahay shanta qof oo isku haysata shan iyo afar waxay yihiinba qoriya u kala tuur ilaan odagiyaa tahaaya qorigana nagu dar aniga number one iga dhig haddaan wax ku waayo waxba kama rabi tolkiisa ku soo noqdo waxna tolka si wanaagsan ha ugu qaybiyo waxaan meesha laga saari karin in dad badan ay u fasiran karaan in labadan xildhibaan ay sumcadda ka dilayaan malaaq xasan cumarow maadaama ay u muuqdaan inaysan ka mid noqonayn baarlamaanka cusub taasi waa dood meesha ku jirta hase yeeshee waxaa kaloo ay malaaq xasan cumarow ku eedaynayaan in mid ka mid a dadka uu xildhibaanada u magacaabay ay ehelo dhow yihiin taasoo xildhibaanadu ay u fasirteen eex sida uu ku dooday xildhibaan nuur aadan nuur mid kalena waa ku sheegeen odayga waxaa waye wiil ka mid a wiilishaasi wuxuu u yahay waalid rasmi u yahay sidee buu ugu yahay ninkana ma qori karo malaaqa wasiirka anaa ku sheegay wasiirka dastuurka ninkii la yidhaahdo wasiirka dastuurka waxaan ku nidhi ma- malaaq iyo suu qori kara iyo una qori karaa wuxuu yidhi malaaqa ma qori karo ahalkiisa oo tooska caruurta u dhalay mise walaalihiisa oo rasmiga u dhalay mise kuwa asiga oo soo korshay sida tooska asiga mas-uul ugu yahay musoo qori karo marka i- ninkani waxaa waye mataqaanaa waa toosa waalid ugu yahay awees midkii la yidhaahday hataa waalid toos u ah waa gartay aweed walaalkiisa iyo odayga caruurtiisa walaalo ah xagga hooyada hasaani soo korshay Wa- markaasi waa u haynaa waana la joogaa malaaq xasan cumarow waxa uu ku adkaystay inuu dadka uu gudbiye u soo xushay aqoonta ay leeyihiin ayna u qalmaan in lagu daro baarlamaankan cusub awees anigu anii malajeya aniga dhiki xildhibaan tinamida aniin gordi tolkan gordi yan dibin socda iyo waljini oo si kala fafadaada dacwado anabalmaidinkuelwaide aweys cabdulaahi ibraahim oo ah ninka lagu eedaynayo inuu u exday malaaq xasan cumarow ayaan hordhigay eedaha ka yimid xildhibaan nuur aadan nuur iyo xildhibaan cabdulaahi maxamed idiris lesto waay waxaad ii sheegtaa marka n ma lagugu daray marka hore n xildhibaanada cusub ee soo socda liiskaaga ma gudbiye malaaq xasan cumarow haa wuu gudbiyey malaq xasan cumarow wuu gudbiyey xildhibaanada cusub wuu ku daray wuuna gudbiyey waa gart waxaa jira marka sidaan kuu sheegay xildhibaano ku doodaya in si eexa laguu siiyey jagadaas oo lagugu daray baarlamaanka jawaabtaadu maxay tahay kolley arrintaasi haddaan ka jawaabo hor aniga uma arko shaksi ahaan arrintaasi inay ahayd eh iyo maaragtay yacni qalad inay ku dhisneed uma arko waxay ahayd arrin cadaalad iyo aragti iyo wadatashi ku dhisneed malaaq xasanow umurow marka go-aankaasi uu qaatay kama uusan qaadan go-aankaasi wuxuu la tashaday mas-uuliyiinta beesha qeybaheeda kala duwan ayuu la tashaday hadday ahaan lahaayeen maaragtay odayaashii dhaqanka kale oo maaragtay talada lalahaa ama aqoon-yahankii kale oo beesha ama maaragtay macnaha qeybihii kale oo bulshada beesha ay ka koobneed iyo arrimahaas iyo arrimo kale oo maaragtay Waayahay.
eriyadii loo baahnaa ahayd baa lagu taleeyay waa garta waxaa kaloo jirta oo iyagu ay sheegayaan oo in adiga iyo malaaq xasan cumarow aad ehelo dho- ehelo dhow tihiin adeerka uu yahay gurigiisa aad ku soo kortay arrintaasina soo ma jirto haddii aan kuu sheego oo ilaahna uu ilaah og yahay waxaan dhihi karaa ma hal maalin keliya xataa gurigiisa wax kama cunin iska dhaafa inaan kusoo koro marka marka arrintaa waa arrin lagu faslo oo xishood daro ah oo maaragtay eh, ku dhisan akhlaaq xumo iyo been oo aansan lahayn waa garta ka ka waran inuu adeerkaa yahay adeer wuu ii yahay waalid wuu ii yahay laakiin waxaa isweydiin leh ma adeernimada adeernimo oo aabbahay ay isla dhashadeen miya ma adeernimo maaragtay waalidnimo oo maaragtay qaraabinimo ahoo is-ixtiraam ah miya heerkay gaarsiisan tahay si kooban haddaan kuugu sheego eh, nimanka ku taas kugu yiri waxaa ku filneed su-aal keliya inaad weydiiso ka soo qaado inaan ahay maaragtay eh, adeer labaad uu igu aadan yahay ma weydiisay qof kaga dhow ma jira anna adeer ma aha guud ahaan hadda aan kuu sheegay adeerna iima aha eh, xiriir adeernimo nagama dhexeeyo xiriir abtinimo nagama dhexeeyo qaraabo waa la hayey familka guud ahaan ninba nin buu ka xiga sidaan kuu sheegay ma weydiisay su-aasha ah yaa kaga dhawaa qaraabanimada marka loo fiiriyo ninka ninka aad hadda wax aad ka sheeganaysaan ama aad isleedihiin qaraabanimuu idinkaga exday Waa gartay.
su-aashaasi keliya la rabay inaad isweydiiso oo maaragtay macnaha aad ka caddaysato waa ga- iyagu iyaga iska soo qaadayaan iyagu waxay leeyihin annaga wuu nooga dhow yahay odayga malaaq Eem, maya waxba kama jiraan waay odayga wuxuu u arkay markuu eegay dhinac kasta dhinac kasta uu baaray aqoontii uu baaray waayo aragnimadii uu baaray hufanaantii uu baaray go-aankiisana wuu qaatay saasuuna ku gudbiyey yacni wadatashi-una ku salaysanaa waxyaabahan kale waa maaragtay waxbaan rabaysa in ku waayin karaa in maaragtay idaacadaha lakoo kala tago iyo kuwa dawliga lala xiriiro iyo taas waa maaragtay muxaawalaya isa ama isku day oo faashil ah dhinaca kalena qaar ka mid a haweenka beesha carab soomaali ayaa ku eedeeyey suldaankooda ugaas saalax maxamed cantoosh inuu hor istaaga in gabar lagu beddelo xildhibaanka keliya ee ay beeshu leedahay waxay ku eedeeyeen inuu heshiis hoose la galay xildhibaankii hore ugu soo jiray baarlamaanka sidaasna uu ku hor istaagay in qof dumar ah ay soo gasho baarlamaanka eeddu waxa ay ka timid mid ka mid a hogaamiyaasha haweenka ee beeshaasi baarliin cadami soddonkii julaay waxaa dhacday ah, markii odayaashii ay isu imaan lahaayeen waxaa go-aan lagu gaaray in odayaasha isu yimaadaan sida principalska xataa qabo odayga xaraysan inuu eldariska carabta la tashto marka maalintii la go-aamiyey in la wada tashto oo laysu yimaado oo lasoo saaro qofka xildhibaanka la noqon lahaa waxaa dhacday nasiib darro in odayaashan weli imaanin meesha jaaliyada carabta oo ku taala beexaani in ayagoon la wareysanin derbiga laga booday albaabkiyaa laga booday Eh, waa la furtay meeshaa la furtay basasaa dad lagu soo qaatay waxaa la yidhi boodaa la samaynayaa iyadoon qofna loo sheegin oo qofna lagala tasha taasoo ka- keentay in eh, ninkii hore xildhibaanka ahaa oo marlabaad xildhibaan doon ah inuu xoog ku muquuniyo dadkii si oo ugu soo noqdo oo isagoo heshiisii ah odaga xaraysan in ay muujiyaan rabaan in oo maaragtay demokrasiya ahaan wax lagu soo doorto waxay ku eedeeyeen suldaanka beesha suldaan saalax maxamed cantoosh in isaga iyo xildhibaanka uu gudbiyey oo lagu magacaabo ibraahim saalax dayfallah inay heshiis hoose galeen laaluushna ay kala qaateen waa garta marka ciidanka ma isagaa la socday ibraahim dheefulla maa la socday ciidanka ha isagaa ka dambeeya isagaa keensada meesha ciidan military waaye odayaashii meeshii waa ku dhici waayeen inay yimaadaan shirkina ay ka qayb galaan go-aanadeedina ay soo saaraan ilaa ay hadda markii waa cabsanayaan ma soo saari karaan go-aankii gabar bay u doorteen eh, inay xildhibaan noqoto gabadhii waa loo saxiixay warqadihii laakiin wax fulinaayana ma laha waa garta marka shir gabadhaas ay doorteen jaaliyadii soo saareen ma rabaan in la fuliyo sababtoo asaga iyo odaygaa go-aan wada gaaray arrintaa ma dhicin mana suuragelin gabadhii warqadihii way haysataa iyadoo u saxiixan yihiin oo waa jaaliyadii carabtii oo dhan u wada saxiixday ugaas saalax maxamed cantoosh si weyn ayuu ugu gacan sayray eedahaas waxaana uu sheegay in qofka uu gudbiyey ay beeshiisu soo magacowday horta asalkuba muxuu ahaa eh, shaksiga beesha masalayo macnihii imaanaysa beeshay ka imaanaysaa iyagu waxay sheegeen in shakhsiga la gudbinayo aada gudbinayso adiga oo la tashanaya beesha saasay noo sheegeen calaa kulli xaal sida jirta ee xaqa ah oo aan sameeyaa waxay noqotay dhowr iyo toban maalmood ka hor baan u gudbiyey waxaan idhi soo gudubsada cidda idiin masalaysa baarlamaanka ma garad ilaahbaa iga sarreeya ku akhira beeli maayo adduunyadeenna isaga ciyaari maayo beeshoo u dhan ayaa soo gudubsatay ma garate waa gartay yay soo gudbiyeen waxay ii soo gudbiyeen nin xildhibaan hore ahaa ayay ii soo gudbiyeen waa ibraahim dheef allah waa kaas asaga laftigiisa ii soo gudbiyeen ma ahayna wax aniga iga yimiday Eh, dadku aan isla joogno odayaasha boqolkii sideetan sagaashan nin walbaba ciduu rabuu qoranay anigu se ma yeelina beeshan ay- ayaan u celiyay taasoo aan u yeelayo beeshu waxay waxay raalli ka tahay inaan u fuliyo ma garata marka walaalkeey anigu haddii aan xaqdarro iyo baadil sameeyey caawa ilaaha iga sarreeya oo hadda mid kilmaa beena kugu dari maayo sida ilaahay owlad u yahay rabbina makhaati ou iiga yahay anigu midaan watay oo iga timida ma ahayn ma garata waa gartay iyagu waxay ku doodayaan in ay doonayeen gabadh in xildhibaan laga dhigo odayaashuna ay gabadhaas u soo saxeexeen dhammaantood in xildhibaan laga dhigo laakiin shirkii lagu ansixin lahaa adiga aad iman weyday ayna kugu marti qaadeen calaa kulli xaal waa beentood waxna kama jiraan anigu ma dhex tegin mana doonanin dhowr iyo toban maalmood ka horaan u gudbiyey waxaan ku idhi weliba aan shaksi shaksi inta ula hadlay ayaa waxaan ku idhi haddii aad dad ilaahay ka cabsanaya tihiin cid allaale ciddaad iila timaadaan idinkaa ku aakhiro beelaayo ku adduunyo beelaayo anigu ciddaad iila timaadan ayaan u gudbinaa ma garata xildhibaanka jagada la siiyey ibraahim saalax deefallah oo aan isna la xidhiiray ayaa ii sheegay in jagadaasi si dimuqraadi ah loogu soo doortay tartan ka dhacay deegaanka beexaani laba toddobaad ka hor waxaana uu beeniyey inuu wax laaluusha siiyey suldaan saalax maxamed cantoosh iyo weliba in eex lagu soo xulay waxa ay tolku wataan oo lagu heshiiyey oo si xalaala kusoo baxay oon miis hoostiisa lagala soo bixin in uu gudbiyo sidiibuna yeelay ugaas waa ugaaska waan la hadlay wuxuu leeyahay anu magaca ibraahim waxaan gudbiyey laba toddobaad ka hor dhinaca kale waa isku waafaqsantihiin wuxuu yidhi ibraahim magaciisa waa la ii soo gudbiyey odayaasha ayaa ii soo gudbiyey oo saasaa laigu soo gudbiyey buu yidhi doorasho iyo ma xusin isagu walaal ku ceeli insha allah isaga iyo dad kalena weydiiyey meediyaha ay calaaqaadka idinka dhexeeyaan weydiiyey barnaamijkaas siduu u dhacay annaga hambalyo fara badan ayaana soo gaaraysa sida dimuqraadiyadda ah shafaafiyada ay ku jirtay ay barnaamijkaasi u dhacay qof kasta ayaa noogu reeqay waxaan leenahay tusaalaan u noqda markaan qabanaynin sidaasaan u qabanay inaan tusaale noqono oo qabaailku idil ciqaabkaa maraan oon dadka la afduubin qofka kursiga u fariisanaya masalaya in ay si xorriyada usoo doortaan kasako odayaasha aan ku waraystay barnaamijkan waxaa kale oo aan la hadlay afar kale oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee soo xulaya xildhibaanada waxaana iiga baxay odayaasha dhaqanku ugu yaraan inay albaabada ka xirteen xubnaha kale ee beeshooda oo aysan go'aanka cidna kala tashan ugu yaraan qaar ka mid ah odayaashaasi warbixintaasi waxaa isugu kaaya duwe haaruun macruuf waxa uuna ka diyaariyey eedda iyo eexda la sheegaya inay kasoo yeerayso xulista xubnaha baarlamaanka cusub ee soomaaliya